wararka ka imaanaya wadanka faransiiska ayaa sheegaya in hooye u dhalatay wadanka soomaaliya iyo gabadheeda ay ku dhinteen webi ku yaala magaalada baariis ee caasimada dalka faransiiska dhacdadan ayaa timid kadib markii gabadha yar oo da-deeda lagu sheegay saddex sano iyo sagaal bilood ay ku dhacday webiga hooyada dhashay gabadha yar ayaa garowsatay inay isku daydo sidii ay usoo badbaadin lahayd gabadheeda laakiin nasiib darow ay ku guuldaraysatay iyada iyo gabadhii yar webiga ayaa qaaday oo xilligaas biyo badan waday hooyada ayaa lagu magacaabi jiray muna maxamed gabadha yar ayaa iyadana magaceeda lagu sheegay mustaqiim axmed ismaaciil masaadirtaan helayno ayaa intaa ku dareeya in hooyada iyo ilmaha yar laga soo saaray webiga aabbaha dhalay gabadha dhimatay ahna axmed ismaaciil ayaa u warramay warbaahinta isagoona ka warramay sida ay wax u dhaceen magacaygu waa axmed ismaaciil aadan waxau nahay qofka ay ku dhacday dhibaatadan waa qadar allah waanan ku samarsanahay ma garatay walaalo dhibaatada waxay u dhacday walaalo inaan yar baa webiga ku carartay hooyadeedna waxay tiri kasoo qabo sidaasi sidaasi walaalo webiga iyaduna ugu dhacday hooyadii markaa saas u qadar kuu dhacay dee walaalo wax kale ma jiraan alxamdulilah walaalo inaan ku samarno mooyaane dhibaato kale walaalo may dhicin qadartaas ma weeyaan walaalo ilmaha wuxuu jiraa saddex sanno iyo sagaal bilood magaceeda waxaa la ydhahdaa mustaqiin axmed ismaaciil hooyadana waxaa la ydhahdaa muune maxamuud jaamac dhahar waddankan faransiiska waxay joogeen muddo afar sannadood ayay joogeen dhacdooyinka ceenkan ee urgutaalada ah waxay kusoo badanayeen muddooyinkii tagay wadamada reer galbeedka oo dad badan oo soomaaliya u barakaceen tan iyo burburkii soomaaliya soo maray marar badan wadamada shisheeya waxaa ka dhacay shilal galaaftay dad badan oo soomaaliya kuwaasoo u dhintay siyaabooyin kala duwan